waa tahay subax wanaagsan dhegaystayaal waxaa xalay lasoo gebagabeeyey codbixintii ergada loo yaqaan electoral college-ka ee dalka maraykanka ee ah kuwa doorta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kadib codbixinta guud ee wadanka ka dhacda codbixinta ayaa waxaa ku guuleystay donald trump oo la filayay inuu ku soo baxo kadib guushii uu ka gaaray doorashadii guud ee wadanka ka dhacday november sideedeedii si aan arrintaasi faahfaahin uga helno ayaan waxaanu la xiriirnay barasare yuusuf axmed nuur baadi oo jaamacadda indiana ee waddankan maraykanka ka dhiga maaraynta ganacsiga isaga oo u waramay jaamac buule jaamac ayuu marka horena sharaxaya waxa ay electoral collegku yihiin electoral collegku waa nidaam maraykanka u gaara oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lagu soo doorto nidaamyada adduunyada wax badankooda ama kulligoodba waa toos ba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo doortaa oo qofkii markaa hela majority ama dadka tirada badankeeda hela qofkaasaa soo gala laakiin maraykanka toos ma aha waxaa dadku waxay dooranayaan waxaa la yidhaha electoral college electoral collegeka waa afar boqol iyo soddon iyo shan qof dadkaasaa marka intay isu yimaadaan baa dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka badanaa lagama hadlo oo waa iska nidaam wuxuu iska noqday dadku badankiisa in wax badan kala soconin dadku badanaa waxay ka hadlaan doorashada iyo yaa helay xagga iyo yaa helin laakiin nidaamka a nidaam maraykanka aad baana la isugu haystaa mar walba oo arrintii hadda dhacday oo kale markay dhacdo majorityda heshay oo doorashada ilaa laba milyan iyo bar bay ka badnayd marka la tiriyo inta qof ee dooratay clinton laakiin nidaamka loo qaybinayo dadka dooran doona waa ka badatay midda micnaha mar walbaba islama socdaan barasare yuusuf axmed nuur waxa ay dadku isweydiin karaan haddii ay warbaahinta ka daawadeen in maraykanku ay codeyn ka dhacday madaxweynaha la doortayna uu noqday oo january labaatankeeda xilka la wareegayo donald trump see ayay tani wax uga bedelaysaa si kasta oo codkeeda u dhaco mar hadduu helay laba boqol iyo ciddii heshay laba boqol iyo toddobaatan iyadoo ku xiran gobolada maraykanka u qaybsan yahay tirooyinka kasoo galay ama soobtayntooda mar hadduu qofkii helo laba boqol iyo toddobaatan qofkaasaa la dooranaya laakiin ma aha toos oo waxa dadku badanaa ayna sii fiirinayn waxaa way doorashada runtaa waxay dhacday galabta ay dhacday oo ay intay isu yimideen afar boqol iyo soddon iyo shantii bay waxay ugu shubeen adiga badankooda un laba boqol laba boqol iyo toddobaatan keliya u baahan yahay laba boqol iyo toddobaatan qofkii hela baa helay marka labadii boqol iyo toddobaatankii wuu helay oo galabtii intay isu yimideen bay ay ay doorteen marka dada ka badanaa taas ayn la socon dabcan wax badan bay bedelaysaa ninkan lama filayn cid filaysay ma jirto in wadanka uu madaxweynuhu noqon doono waana nin aan runtii aada uga duwan dadka maraykanka madaxweyne kasoo noqdo isaga ka horreeyey aada buu uga duwan yahay marka wax badan bay bedelaysaa adduunyadao dhan baa la yaaban adduunyadao dhan baa waxay sugayaan waxa isbedeli doono sidoo kale waa lama filaan wax walba uu qabtaba waa waxaan la filayn karin ama aan la malayn karin buu intaa samaynaya ama ku hadlaya waa arrin runtii afarta sanoo soo socota waxay noqon doontaa afar sanoo lala yaabay noqon doontaa waxaad dhegaystayaasha u faahfaahisaa doorashadii soo gabagabowday november sideedeedii iyo codaynta maanta maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihin sidaan markii horeba ufasiray gobolada maraykanka iyadoo ku xiran tirada ay leeyihiin bay waxay soo dooranayaan gobol walba waxay leedahay cadad loogu talagalay oo aqalka hoose inta ay ku leeyihiin iyo boqolka sanadka oo laisku daray taasaa waxay noqonaysaa tiradu afar boqol iyo soddon iyo shan afar boqol iyo soddon iyo shantaa waxaa loo qaybinayaa qofkii mar waa dadkan muxuu ahaa tartamaya qofkii mar hela tirada ugu badan ee gobolkaa marka gobolada badankooda qofkii tiro badan hela bay siinayaan electoral collegeka kusoo beegan ayaga ciddii heshay marka laba boqol iyo toddobaatan ciddaasaa ciddaasaa ku guulaysatay doorashada waxay kala duwan yihiin markii hore waxay ahayd doorashadii toos bay dadku u dooranayeen gobol walbaba way dooranayaan gobolada markaa maadaama ay kala wen yihiin oo kala badan yihiin oo kala cadad badan yihiin tira waxaa la siinayaa ku miisaan eg dadka gobolkaa degan kaasi waxa uu ahaa barasare yuusuf axmed nuur baadi oo wax ka dhiga jaamacadda indiana ee waddanka maraykanka wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule jaamac ka oo ka hadlayey codadka electoral college-ka loo yaqaan oo xalay si toosa madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump u siiyey codadkii uu baahnaa ee laba boqol iyo toddobaatanka ahaa halkaas oo si rasmiyana uu ku noqonayo madaxweynaha maraykanka iyadoo laakiin xil wareejinta ay dhici doonto labaatanka bisha january ee soo socota halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a